بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين آه، كلمتين اللحاد آه، waxaan maanta kaga hadlaynaa waqafaat lilmuxaasaba in meelaha qofka inuu naftiisa eh, intuu adduunyada joogo uu la xisaabtamo maadaama aan soo sheegnay in ilaahay subxaanah wa tacaala yowma alqiyaamati adoo kaliga aada is hor istaagaysid taas waxay keenaysaa inaad isla xisaabad isla xisaabsantid ood isxisaabaysid adiga hadafka loo jeeda qofka inuu isxisaabiya waxay tahay haddii uu sidaas sameeyo maalin kasta naftiisa maxaad samaysay khayr maxaad kordhisatay shar maxaad samaysay Eh, haddii aad khayr samaysatay maxaad ku kordhi kartaa shar haddii kaa dhacday sidaad ugu badbaadi kartaa hadduu xisaabtaa isku wado oo markaa tilaab kasta uu qaadaba oo naftiisa la xisaabtamo waxay keenaysaa markii qiyaamo la tago xisaabta ilaahay uu la xisaabtamaya inay ka fududaato laakiin qofka aan isla xisaabtamaynin ee uun iska socdo oo dee khayrkiisa iyo shartiisa iska dhex eh, tabaaxayo waxaa dhici karto in qiyaamo markii la tago waxuusan malaysanin inuu kala kulmo dad badan baa ilaahay wuxuu ihi wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaa u muuqday waxayna ilaahay ka malaysanaynin yacni dad ishalleyna isku halleyna camal fiican inuu samaystay ee inuu wanaag sugayo yaa wix bedelkeedu u arkaya ama camalkii saalixa ahay waxbaa ka fasaadiyey liannahu camalka saalixa sidii ukuntii loo ilaaliyo u baahan yahay waxyaala mufsidaad ahaa jiro Ee, kh- shartii uu sameeyey waxaa laga yaabaa towbadii uu ka towbo keenay inay saadiqa ahayn ama hunaaka mawaanic min qabuuli towba towbadii in lagaa aqbalo wax diidaya in- inaad samaysidaa dhici karto marka qofkii waxa weeye isku halayn lama rabo inuu mar kastaba waxa weeyaan si jaada naftiisa ula xisaabtamo walidaalika cumar bn khadaab alkhaliifatu thaaniya yaa wuxuu ri kamaa fii musnad alimaami axmed xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wazinuu anfusakum qabla an tuusanuu watazayanuu lilcardi alakbari yowmaidin tucraduuna laa takhfa minkum khaafiya hadal aada u qiimo badan baa laga wariyey wuxuu ri dad iyo habow waan idinla talinaa naftiinna la xisaabtama intaan ladiin xisaabin yacni maalin kasta xisaab isku wad wazinuu anfusakum qabla an tuusanuu naftiinana miisaama liannu qiyaamada acmaasha waa la miisaamaya fa amaa man haqulat mawaasiinuhu fahuwa fii ciishatin raadiya wa amaa man khafat mawaasiinuhu fa ummuhu haawiya miisaana la saara sayi-aadkii xasanaadkii marka midii rajaxsanaada unbaad ayaa ayaa lagugu qaadaya marka arrintaas arrin sahlan ma aha marka waxaa la rabaa inaad hadda tiraahdi war camalkayga wanaagsan iyo kayga xun yaa badan inaad tiraahdid sideen ku yaray karaa midka sharta ah aan ku badi karaa midka khayrka ah wa maca daalika wuxuu uri watazayanuu lilcardi alakbar maalinta ilaahay laysu bandhigayo weyn maalintaas hadda isu qurxiya maalintaas macnaha waxaad ku qurxin kartaa inaad camal fiican samaysatid maalinkaa dadkii camalkooda yamiin wa yasaaran camal saalix wato inuu ilaahay la kulmo wuu ku farxaya laakiin ninka aan waxba haysanin farax maa u yaallo waa dadkaan hore usoo sheegno waxa weeyaan hoos bay fiirinayaan ilaahay wuxuu uri yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya aayaddaas uu cumar ku khitaamay macnaha maalintaas ilaahay baa ladiin bandhigi doonaa wax ka qarsoonna ma jira jala jalaaluh marka ninka caaqilka ah inuu naftiisa la xisaabtamaa waxa weeyaan inuu fiiriyo acmaashii saalixa iyo tiisa sayi-aadka ah inuu fiiriyo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin kasta kitaabkiisa waxaan akhrinaynaa yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat ligad waاtaquu llaha ina allaha khabiiru bima tacmaluun aayaddaas waxay ku tusinaysaa warniyow naftaada la xisaabtan maalin kasta yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha ilaahay ka cabsada waltandur ha fiirisa nafsun naf ha fiirisa maa qadamat liqadan biri waxay u hormarsatay naf kasta ha fiiriso yacni ilaahay liqurbi alqiyaama annaga way nala fog tahay bal qoor- goorka aan dhimanaynaa nala fog ilaahayna qiyaamada biri buu ka cabiray marka naf kasta waxay biri markay la kulanto ay ay qadimi doonta ilaahay hortiisa hadda ha ka fiirsataa lyidhi ilaahayna waxaad uga cabsataan mar labaad lianna wuxuu aad u og yahay ilaahay si xayl dheer waxaad aad samaynaysa inuu og yahay wax ka baxsanaya ma jiraan marka walaa takunuu kaladiina nasuu llaha faansaahum anfusahum ulaaika hum alfaasiquun aayaddaasa ilaahay wuxuu leeyahay kuwa ilaahay iloobay ha isku noqonina kuwaas waa dad faasiqiin ah oo aan laa yuqadiruuna lilaahi qadrahu laakiin ninka muminkaa ilaahay wuu ka xishoonayaa inuu waxun ou la hortago maalintaas oo yowma alashhaad dadkoo dhan nin kastaba waxawa imtixaankiisa yaa dadka loo soo bandhigaya marka maalintaas waxaa wanaagsan inuu qofkii iska fiiriyo fi lathar waxaa ku soo arooray alkayisu man daana nafsahu camila lima bacda almowt ninka caqligale waxa weyaan ninkii camal saalix samaysto oo uu diyaar garoobo markuu dhimanayo wixii ka dambeeya waalcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha watamanaa cala allahi alamaani ninka caajiskeena wuxuu rabo iska maysta naftiisa waxay jeceshahay markaasuu ku leeyahy allahu kafuur raxiim waay waxa weyaan wax kastoo muubiqaadkii uu samaynaya war waxaan iska daay war ilaahay ka cabsa hadii la yihahd allahu kafuur raxiim allahu kafuur raxiim waayahay wa shadiid lciqaabna waayahay asigii oo kafuur raxiim shadiidulciqaab ahaya wuxuu kuu sheegay war saan samey saad uga badbaadid cadaabka war saan samey saad jannada u geshid ilaahay baa ku dhahaya marka inaad awaamirtii ilaahay oo dhan aad badda ku tuurtid oo aad tiraa kafuur raxiim waa jeesjees yacni sharcigii in lagu camal fala ahayd haddaad intaad iska khilaaftid oo waxaa rabta aad samaysid oo tiraa ilaahay wuxuu rabaa iga sameeya kafuur raxiim waaye ilaahay kafuur raxiim waa yahay laakiin wuxuu ku yidhi waxa aad qufraankaas ku kasba laheyd waa shariicadan haddii aad aad ka weecatid shadiid ulciqaab baa lagugu qaadaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir marka marka waxaan leenahay iyadoo inuu qofka mar kastaba naftiisa la xisaabtama ay fiican tahay yaa haddana ayba ku sii jirin ramadaan markii la joogo sababta waxa weeyaan ramadaan waa sanadka dhan xisaabtiisaa dhexdhacdo leylatulqadri waxaa loogu magacaabay leylatutaqdiir macaanideeday ka mid tahay habeenka leylatulqadri ah ilaahay malaa'igtiisa wuxuu u qeybinayaa nin kasta mahaamtu loo dhiibo loo xil saaray inuu kownka ku maamulo yani ninkii maalan malakulmowt waxaa la siinayaa dadka sanadkan dhimanaya intaas ka hore ma oga wixii ka dambeeya inta ninkan wuxuu risqi leeyahay ninkan wuxuu owlaad leeyahay ninkan wuxuu caafimaad leeyahay ninkan wuxuu farxad leeyahay ninkan wuxuu towfiiq leeyahay marka mahaamtiyaa la qaybina leylat lqadri khayru min alfi shahr marka lagu leeyahay saa weyaan ilaahay wuxuu uri inaa anzalnaahu fii leylati mubaarakati inaa kunaa mundiriin fiiha yufraqu kulu amrin xakiim amra min cindina inaa kunaa mursiliin fii leylati mubaaraka fiiha yufraqu kulu amrin xakiim habeenkaasaa la kala saarayaa amar kasta oo ilaahay xaggiisa ka yimid oo xakiim oo maxkuum ah waa la kala bixinayaa marka malaa'igta kutubteeday kala qaadanaysaa sanadkaas waxay ku maamuli lahayd kownka ninka roobka dejinayo waxaa la siinaa meesha ay ku degayso iyo roobka wakhtiga uu daayay saacadda uu yahay ninka dhimanayo ninka wahaakada leylat taqdiir weyaan marka ramadaankii marka inaad haddane midna waxa weyaan muxaasaba yowmiya midna muxaasaba sanawiya inaad ka dhigatid marka ramadaanka timaadid markaa dib isu fiiri war sanadkan sanadkii hore ma ka fiicnayd mise waad ka liidataa daacaadka ada fiiri khayrka aad la baxday fiiri maxaan ku yidhahdaa xumaantii kaa dhacday fiiri saad ula dhaqantay fiiri marka intaa isku rogrogtid waxaa laga yaabaa inay wax kuu soo baxaan markii waxay kuu soo baxaan haddana hadday khayr yihiinna siyaaso hadday shar ahayeenna sidaad ku yaray lehe tii horena aad u baabi'i lahayd ilaahi subxaanahu watacaala kariim weeyaan waxaa dembi aad gesha daad tira allahuma kfir lii ilaahi wuu ku dhaafaya qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waxay la tahay male ilaahay kariim weeyaan walidaalika waxaa habboon inuu qofkii xisaabtamo ilaahay wuxuu ihi wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatma maqdiya uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru aalimiina fiiha jithiya aayaddan salafka badigeed markay maraan si gooni ay u taaban jirtay ilaahay wuxuu ihi wain minkum idinka mid ma aha ilaa waariduhaa naartii buu uu ku arooraya uu galaya kaana calaa rabbika midkaa rabbigaada xatman buu ahay mid isku waajibiyey maqdiyan la xukume marka wuruudka waxa weyaan waxa weyaan nin naarti ku dhaca iyo nin dul maro naartii waxa weyaan jahanamada matnigeeda waxaa yaalo maxaan ku iraa jisriya lagu sameeyey marka ninkii khayr watana waa dulmaraya ninkii kalena waa ku hoobanaya marka waa la wada maray soo maaha marka waxaa la yidhi salafku waxay dhihi jireen ilaahay wuxuu sheegay dadkao dhan inay naarti ku aroorayaan oo la wadagalayo sida loo wadagalaya loogama wadabaxay ilaahay wuxuu ri wain minkum wain minkum ilaa waaridu wax adinka idinka mid e ma jiro ilaa naarti wuu gelayaa macnaha gelitaankaas nina waa gelayaa nina waa dulmarayaa waa marka in la wada marayaa ayaa la sheegay laakiin yaa ka baxaya uma nunaji aladiina اtaqow dadka alla ka cabsan jira adduunya markay joogaan yaan ka badbaadinaynaa buu yidhi oo markaa yaa dulmaraya oo si salaamo ku maraya wanadaru aalimiina fiiha jithiya dadka naftooda dulmiyane waxaan uga tegaynaa ayagoo saa u kada loobayaan meesha loogaga tegay arrintaas wax sahlan ma ah walidaalika waxaan hore u soo niriy markii kelimadii ugu horreyso ramadaanka ka hadlaynay qofkii waxaa habboon ramadaanka intaadan gelin naftaada xisaabaadkaada geli horta ka towbakeen dembiyaashii horeo dhan sidii ramadaan sida ugu habboon aad uga faa'iidaysatid adoo saafi a gal taasna way iska sahlan tahay ilaahay haddaad u towbakeed wixii dembi baynaka wa baynallah ilaahay kuu dhaafa waxay dadkuugu leeyihiinna warniyow iga cafiya dhe haddii lagaa diidana xaqooda isaga celi marka ramadaankii adigoo diyaar u ah inaad xasanaad kasbatid wixii kaa hor istaagi lahayna aad iska martay aad bay u fiican tahay inaad ku dadaashid liannahu hadday dunuub badan ay ku dul saaran tahay waxay sabab u noqon kartaa ina daacaadka aad samaysid laba qofoodoo isku mid ah oo isku da ah oo isku caafimaad ah aa ninna waxaad arkaysaa salaaddii cishaha inuu dukadaa ku adag ninna waxa weyaan taraawiixdii iyo qiyaamuleylkii caawo dhan waa soo jeeda alfarqu bayna arajulayn ninkan naftiisiiba uusan ka soo gudbin ninkaanna waxa weyaan naftiisiibuu ka adkaaday daacaadkiibuu ku saafi garay dunuubtiisaa yaraaday naftii marka tataqabali aacaad inay aqbasho aacaadkiibay keenaysaa ayib waxaa la kamid ah laleeyahay qofka markuu daa'iman naftiisa la xisaabtamayo waxay gaarsiinaysaa dembiga inaad ka hartid haddaad caawo aad wixii maanta aad soo martay aad dib u furisid ood caawo ka shalaysid birishalay wixii ku dhacday maanta kuma dhacaysa min fawaa'id almuxaasaba maca nafsi bay ka mid tahay marka waa goormaa markuu ninka jihaad fi lmuxaasaba yahay laa shaka markuu caawo soo jiifanayo dembigii shalay uu ku dhacay uu ka towbaka birin meeshiisa ka bilaabi maa nin caaqil hadduu yahay wanaag hadduu samaystana waa ku farcaya hurdadiisana haadi bay noqonaysaa wabitaali taasna waxay ku dhalinaysaa si uu sacaado uga noolaado inuu camalkii badsado ninkii doonaya adduunyada inuu nolol fiican ku noolaado iimaan billaahi wa camal saalixa samee man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan ayiba ilaahay uu yidhi ninkii ilaahay rumeey camal saalixna la yimaado intuu adduunyada nool yahay nolol fiican buu ku noolaanaya waxa oo loo ordayo ama loo shaqaynayo qofka wuxuu rabaa qalbigiisa inuu qaboobo qalbi qabow lagama helayo ila aliimaan billahi tabaaraka wa tacaala iyo camal saalix in la sameey mooye marka qofkii khadwada labaad naftii waad la xisaabtantay waxbaa kuu soo baxay laba mid unbay tahay in naftii aad ogaatid dembigii shalay gadi maanta aad ku noqotid oo aadna ka towbo keenin marka muxaasabadaas waxay noqonaysaa jeesjees macno ma leh ina dembi gashaad ogaatid ma ka towbo keenaysid kama aadan shallaynin waad sii wadaa yani waxaa weya nooc min alkhabaa waa kaa haddii ay laakiin dhab kaa tahay waxay noqonaysaa in aad ku fikirtid dembigii aad gashay saad uga baxdid nabiga calayh salaatu wasalaam waa noo dardaarmay wuxuu uri man kaanat cindahu madlama falyataxallal minhu qabla an laa yakuuna dirhamun walaa diinaar ninkii dulun walaalkiis uu geystay maanta ee og inuu samaystay nebigu wuxuu uri falyataxallal minhu ha ka cafi dalbado maxaa yeelay qabla an laa yakuuna diina dirhamun walaa diinaar qiyaamo markii la tago xoolahaadii baan kuu gudayaa niyahow aan kaa qabay diinaarkan iyo dirhamkan qaada ma jirto xagga haddii la taga xasanaad iyo sayi-aad waay adduunyada hadda inta la joogo xuquuqdii lagugu lahay waad iska bixi kartaa haddii lagu dhaafi waayo xoolaad isaga bixi kartaa laakiin qiyaamo markii la taga iska bixi baa lagu leeya waxaad bixinayna xasanaadkaadi weeyaan haddii lagaa waayana sayi-aad kaleo dad kale ay leeyihiina dusha lagaa saaraya wabitaali naartay darajaad waaye waxaa weyaan darajaadkii naarta baa kugu sii kordhaya walidaalika ninka waxaa waxaa hagaagsan inuu subxaanahu wa tacaala ilaahay uu qadariyo axsaahu allah wanasuuhu baa ilaahay wax kasta ilaahay waa koobay annagana waan iska iloobaynaa lidaalika yanbaqii lilinsaan inuu naftiisa tuhmo dadka fiiri markii la joogo ninbaa waxaad arkaysa sayi-aadna waa samayna xasanaadna waa samayna laakiin daa'iman wuxuu ku ammaantamaya waxaasaan samey waxaasaan samey isaanaan samey intaanan dukaday waxaanaan la baxay waxaasaan samey cilmigaasaan faafi maanta dhan wanaagiisuu sheega wixii sayi-aadkana qof sheegaya lama arkay ninka caaqilka ah waxa weeyaan naftaada inaad tuhuntid oo hadba meesha ay joogto aad ka hoos marisid oo aadan ammaan iyo farta aadan keenin lianna waxa weeyaan ilaahay markuu leeyahay cibaadada sirka sirta ah oo si gaar oo loo qabto way ka fadl badan tahay midda kale cibaadadii baa lagu leeyahay isku ku dadaal inay dadkula arkin laakiin midii aad kaligaa samaysa haddaa dadka inta subax timaada waxaasaan xalay dukada intaasoo qur-aan aan akhriyay intaasoo sadaqaan la baxay haddaa tiri ka war maa ma anfacaysa sidaas marka waxaa la doonayaa inaad naftaadi daa'iman aad ku fikirtid ay murug kuugu hayso waxaa la ogyahay subxaana allah qofka bani aadamka hadduu dhaqan ka dhigto inuu maalin kasta naftiisa la xisaabtamo marka dambe wuxuu iloobaa maaha kitaabkiisa hortiisuu ka muuqanaya laakiin markuu qofka uusan naftiisa la xisaabna afla ku dhaci kafla maba is ogaba meeluu jooga warkama hayo marka maalintaas saad u badbaadid mawaaqif aada u adagaa la mari doonaa taas waxa weye hortaada dhiga ilahi wuxuu uri yowman yajcalu lwildaana shiiba alsamaau munfatirun bih kaana wacduhu mafcuula ina hadihi tadkira faman shaaa atakhada ilaa rabbihi sabiila yacni maalin waxa weeyaan markii ilaahay la hor istaago caruurta yaryar baa cinroobays murugta awgeed intay la eg tahay yowman yajcalu lwildaana alwalad canuga yar baa la yidhaahdaa yaatintiisa dhan way cadaanaysaa alsamaau munfatirun bih yani samadaad ujeeday oo adduunyada intaa noo muuqata annaga ugu weyneed way iska kala daadanaysaa ilahi wuxuu uri kaana wacduhu mafcuulan wuxuu ilaahay uu ballan qaaday ou yaboohay sidii bay u dhacayaan markaasaa ilahi wuxuu uri ina hadihi tadkira waa isxasuusin weyaan waa caqli celin faman shaaa atakhada ilaa rabbihi sabiila ninkii doonaya jidkuu ilaahay u mari lahay ha hagaagsado hadda ilaahay waxaa weyaan jidka loo marayo waa shariicadiisoo lagu camalfalo wax kale ma ah marka waa wasiya aada u qiimo badan daa'iman marka subixi naftaada la xisaabtan waxaad kula xisaabtamay jadwadkii aad aada dhigatay saad ku fuli lahayd waa kow midda labaad waxaad leedahay shalay camalkii daacaadka aan sameeyaan dib uga dhicin waxaan rabaa inaan hore u socodsiiyo subaxi xisaabtaasaad la gelaysaa habeenkii markaad soo saaxanayseen i tiraahdid war waa taasaankii aan la xisaabtamay naftaydu oo aan ihi intaas intaas intaas waa inaan qabtaa waxa i waxa i waxaana waa inaan ka haraa bal maxaa ii qabsoomay wixii aan xalay ku fikiray saakii aan ku fikiray maxaa ii soo hoyday inaad tiraahda la doonaya wabitaali ninka saas hadduu ku wado maalin waxaa jirto ou raaxaysan doono ilaahay idinkiisa jalla jalaaluhu ninka sidaa xisaabta isku wado waxa weeyaan wax oo lala yaab la ku imaamaya liannahu kaana yaxsibu lidalika alyowmi alfa xisaab ninka caaqilkeena ninkaas weeyaan adduunyadan waa mu- waa mulhiyaad wa xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat iljan- annaaru bil- eh, xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat waxa ay naarta lagu galaya nafta way jeceshahay waxay jannada lagu galaya nafta way necabtahay takaaliif weeyaan laakiin ninka yandur ila alumuuri bicayni lbasiira wuxuu keenayaa si degdeg ah inuu eh, isu daba qabto weli fursada waa taagan tahay hadhow calaaca lama rabo ma ilaahu markaan kala fursa isi intaad dhihi lahayd hadduu ilaahay ku caqli celinaya daara alcamal baad hadda joogtaa marka si jaad ah taariikhdaada wax uga bedel wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin